xildhibaan yaasiin faray oo ka mid ah dowladda federaalka ayaa qoysas laga barakiciyey guryahooda oo ku nool xamar waxay ku eedeeyeen inuu dhacay lacag tobannaan kun oo dollar ah taasoo uu qoys weliba uu ka qaaday soddon kun oo dollar waxay xuseen inuu lacagtan xildhibaanku uga qaaday inuu dhulkooda dib ugu soo celin doono balse kadib uu taleefanka ka dansaday haatanna dhulkooda lagu wareejiyey dad ganacsato ah waxaan nahay dadkii shacabka ee xerada jeeyo deganaay halahan aad gadaasheeda taagan waa shacabkii aniguna waxaan ka mid ahay shacabkii waxaan ka mid ahay haweenkii deganaa jiray dadkii laga barackacshaan ka mid ahay dadkii yaasiin farey la hadlay oo ballanka la dhigtaan ka mid ahay yaasiin farey wuxuuna yidhi gurigaan waydiin cabiraa soddon soddon kun keensada diyaar u naqdha diyaaraan u ahayn qabashada lacagtaan diyaar u ahayn bixinta lacagtaan dowladda oo loo shubaayo dhaqaalanta dhaqaalaha dowladdan diyaar u ahayn intiiba maxaa la waa nala kor qaadsiiyey ganacsataa gacanta loo gelshay ganacsataana kala tuurtay dowladii waxna sii lahayd waxba naguma soo naqan yaasiin fareyna wuxuu naga dansaday taleefankii ilaa hadda kama hayno afar bilood bannaan yeelan ka naha kulligeenna waa nagala kor baxay waxaa naga kor baxsaday yaasiin farey iyo ganacsato heshiisay soddonkii kun anoo diyaar le eh dowladda qarashkeeda diyaar le eh bannaankaa lay dhigay gurigaygana waa la cabiray waa la dhisay dhismo ganacsataa ku socoto waxay sheegeen inay halkaasi degganaayeen muddo afartan sano ah kana kooban yihiin lixdan qoys iyagoo sidoo kale tilmaamay in loogu goodiyey haddii ay dhulkaasi ka agdhowaadaan awood ciidan loo adeegsan doono anakoo ah qoysas lixdan qoys gaaraayo deegaanaan ka ahayne afartan sanaa deganeyne haddaan imaano dhuulkaan imaano qoryaa nala hortaagan yahay qoryaa afka nala geliyooya hoogaa noola sheeganoya hantidaynaa la haystaa hoolahaynaa la haystaa marka ninkaasa hoolahayn haysto hantidaynaa la dhacay hoolahaynaa la dhacay meesha abasho kan ahay marka waxaan rabaa yaasiin fareey aana dhacay hooyadii sheegay ninkii oo dhulka rabo waa loo soddon loogu sharciyeynaa qofkay rabana waa la halihaa ouna dhahay ballantii anooga baxay waxna lacagna kuma hayno guri dhuul kuma hayno ninkaasaana dhacay dhuulkii waa la dhisway dhismaa lagu bilaaway dhuul oona taway halaal yahay qoro lagama dhiso guryahayna dhisan aanagu kor jijabshay hantidayna ku baabi'iyey ilmahayna ku jiro hantidayna ku jirto aanagu kor jijabshay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa maalinba maalinta xigta sii laba lixaadsanaya dhulboob ay shirkadda ku yihiin dowladda federaalka iyo xubno ganacsato ah kuwaasoo ay la kulmayaan dadka shacabka ah si kastaba arrimaha ugu badan ee ay la kulmayaan bulshada ku nool muqdisho ayaa ah habeen guuradka ay sameynayaan askarta dowladda federaalka taas oo ah midda ugu daran ee ay wajahayaan shacabka loogana toosiye hurdada islamarkaana aysan aqoon meel ay gabaadsadaan iyagoo qaarkood xoog looga saaray guryihii ay degganaayeen iminkana ku nool xeryo qaxooti ah oo ku yaala duleedyada magaalada muqdisho